goboleedka puntland doctor cabdiweli maxamed cali oo haatan ku sugan magaalada aadisaw ee dalka etoobiya ayaa xalay la kulmay kaaliya xogay arrimaha dibadda ee maraykanka linda thomas greenfield haddaba kulankaasi ayaa sahra ciidla nuur ay ka wareysatay doctor cabdiweli maxamed cali waxayna ugu horeyn weydiisay ujeedadii hore ee tegitaankiisa etoobiya halkan waxaanu imid marka horeysay shir la yidhaahdo ana forum ayaanu imid oo kaga qayb galay magaalada baxradaar kabacdina shirar ayaanu aniga iyo wasiire ila socday oo ka tirsan dowladda puntland aan lalahayn dowladda etoobiya hawlahaasa marka intii usbuuca aan joognay wadankan etoobiya hawlaha iyaguna si fiican bay nagu dhamaadeen waxaan runtii halkan isku aragnay oon ku kulanay hageenka xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka linda thomas greenfield oo qaabilsanna africa arrimaha africa qaabilsan iyo ambasadoorka soomaaliya u qaabilsan maraykanka ninka la yidhaahdo james mcnulty iyo dad kale oo kolley dee wafdiga kamid ah ayaanu isku aragnay waxay ahay arrintan iska waraysi soomaaliya meesha hadda ay marayso puntland iyo doorka ay ay ay ku leedahay soomaaliya marka wax badan baanu ka hadalnay aniguna de waxaan siinay maaragtay briefing ku saabsan soomaaliya meesha ay marayso iyo meesha ujeedo iyo waxaan ka jecla soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan anagu puntland ahaan mowqifka iyo ku aadan soomaaliya puntland hadda xaaladda ay ku jirto situationkeeda horumarka iyo dowladnimada puntland ay rabto ay higsanayso waxaaso dhan baan uga waramay waan gartay dhinaca nabadgelyada dabcan waxay kamid tahay waxyaabaha maraykanku sida aadka u daneeyo gaar ahaana burcadbadeeda iyo argagixisada dhowaan waxaa jirtay xubno ka tirsan al-shabaab oo puntland ku sugan oo la sheegay in madaxooda la saaray lacag tiro badan ciddii soo hesha marka arrimahaasi ma ku jireen qodobada ka wada hadasheen a dabcan waa ka hadalay shabaab iyo dhibta ay ka wadaan soomaaliya nimankaas anagaan sharwadayaasha iyo hadda maadaama dagaal uu ka dhacay central soomaaliya amase gobola dhexe soomaaliya iyo koonfurta soomaaliya in badan oo shabaab laga soo saaray oo qaar laga yaabo in badan oo kamid yihiin inay dhulka yaga yimaadaan ama ay dhulka buuraha galgala ay soo aadaan marka in istraatijiyad midaysan laga yeesho in meel loogasoo log looga soo wada jeesto in puntland si ay dagaalkaas ay ku jirto ay ku guulaysato looga taageeri lahaana waan ka wada hadalay marka kolay aad bay ugu qanacsanayeen amase ay ugu qanacsan yihiin dagaalka puntland ay kula jirto al-shabaab iyo wixii dhibka ah geeska africa iyo gaar ahaan soomaaliya ama ha ahaato burcadbadeed ama ha ahaato shabaab ama ha ahaato tahriib waxaaso dhan waan kawada hadalay ha waan gartay sidoo kale dowladda etoobiya ayaa kulanteen iyaga muxuu ku qotomay wadahadalkiina ama kulankiina waa usocota dowladda etoobiya dee derisna waa nahay xuduud dheer baa naga dhexaysa gaar ahaan puntland wax badan baanu ka hadal ku saabsan dee in nabadgel la iska kaashado wixii dhib ahoo labada dowladood ku imaan kara ama dhib ahoo ay aysan karaan dadka nabada diidan in meel looga soo wajeesto waxaa ka hadal waxyaa badan kala arrimaha ganacsiga arrimaha dhaqaalaha dhanka horumarka runtii dee etoobiya dee waa wadan wax badan naga dhexeeyaan og tahay oo marka waxyaabahaas oo dhan baanu ka wada hadalnay iyo mandiqada nabadgelyada waatay dhinaca kale shirkaasi aad kaga qayb gasheen magaalada baaxirdaar ee dalka etoobiya isaga ujeedadiisu maxay ahayd shirka iyaase kasoo qayb galeen shirkaas waxa waxaa laga hadlayay sukiiga africa iyo waxyaabahan dhibaateeya oo ugu horeyso lacagaha sida sharci darrada ah wadamada kusoo gala awa kaga baxa iyo nabadgelyada afrika ay ahay waxaa kasoo qayb galay madax tiro badan oo prime ministerka etoobiya kamid yahay waxaa kasoo qayb galay wasiiro waxaa kasoo qayb galay eedo caalami ah oo tiro badan marka shir weyn buu ahaa sanadka saddexaad baa la qabtay annagana de kolley waan danaynayna sababtoo ah dee hadda waxyaabaha dadkan dhibkooda soomaaliya ama shabaab ha noqdaan ama tahriib ha noqdaan ama burcadbood ha noqdaane lacago sharci darra ah ayay wadanka dhib ay geysamayaan waxa weye lacaga ay ku helayaan si sharci darra ah yaa finance galeeya shabaab yaa lacagta siiya xaye ka helaan lacagtaas lacagooda sidoo kale lacaga sharci darraha la siiya ay helaan marka dhibtaas afrika haysata oo ka haysata lacagahaas sharci darrada ah ee soo gelaya ama ka baxaya ee ahayd wax lagu saariya sidii lasaga kaashan laha looga hortegi laha waatay marka maxaa kasoo baxay qodobadii yaa la ogaaday in ay lacagtaa sharci darrada ay ku wareejiyaan meelaha kamid a africa fiiri africa waxaa lagu yaasaa sanadkii ilaa boqol bilyan oo dollar annaga mogtahay xaaladeen iyo xaaladda wadamada masalan haysata siralion oo kale ama liberia oo kale waa ka duwan tahay masalan diamondkii africa ay lahayd oo si sharci daraa ku baxaya waxaa kamid a fuulka mawradiga oo si sharci daraa lagu lacag laga sameeyo si sharci daraa wadanka looga saarayo soomaaliya oo kale waxaa la sheegaa in dhuxul si sharci daraa looga dhoofiyo ugaadh in laga dhoofiyo dekadaha waxyaabo kale oo ay soomaaliya qani ku tahay in la sidaas oo kale ay dad dhoofiyaan ma laga hadlaya iyaga arrimahaasi waa waa ka hadla waxyaaba anigu aan geenina kamid ahay soomaaliya hadda waxaa la qiyaasaa sanadkii ilaa shan iyo labaatan milyan oo dollar oo dara ah oo dhuxula in la dhoofi loo dhoofiyo dad badan baa ka lacagisay shabaab baa kamid a oo baraha aada uga dhoofiya marka horan kismaayo ka dhoofin jiray intaan laga qaban marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha dhibta u geysanay kamid tahay wadankii la xaalufinayo sharci daraan lacagta uga baxayso kabacdina ay ku dhibaatayaan dalkii oo nabadgelyo darra ay kaga ridayaan marka waxaasoo dhan waxay ahayd waxyaabay anigu aan dowlad ahaan geyne yani aanu midlaan ahaan aanu meesha geyno ka hadlaya ka mid ah ugu dambeyntii waxaa jiray muran dhinaca warbaahinta ku koobnaa oo dhowaanahan dhex marayay somalilan iyo puntland halkay wax marayaan hadda xaalkiinu runtii dee waa socotaayo dowladda somalilan waxay timid taleex arrintaasi marka waxay dhalisay isafgarashada waxaana adoo maarmaan ah in nabadda laga shaqeeyo oo aan dhib laga shaqayn dabcan wafdi baa iyagana ka joogay somalilan dalkaasi etoobiya oo iyaguna shirkaasi idinkala qayb galay si ka duwan shirkii guudaha laga soo wada qayb galay ma isku aragteen oo marka ma ka wada hadasheen arrimaha idin dhexeeya kule soomaali meel isugu timid oo dadku soomaali weeye mar haddii meel isugu yimaadana waa la is arkayaayo waa la sheekaysanayaa laakiin arrimo siyaasadeed oo dhab ah oo aan dhex marin aan ka wada hadlay ma jiraan kaasi wuxuu ahaa